bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel waliba oo aad ku sugan tihiin waa barnaamijkii raadraac oo aad kaga barateen raadiyo wardheer waxaa barnaamijka toddobaadkani aan ku qaadaaldhigi doonaa haddii allaha awoodale laga helo magacaabista xukuumadda soomaaliya oo dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed taasi oo wax badani kaga bedelan xukuumaddii ka horraysay ti marka la eego dhanka tirada xukuumadda ayaa waxay ka kooban tahay ilaa iyo konton iyo shan xubnood inkastoo laba ka mid ay is casileen barnaamijka waxaa qadka telefoonka kaga qayb qaadan doono xildhibaan ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo cismaan aadan dhuubow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waana mid ka mid ah sidoo kale dadka sida aadka ugu soo horjeedo soo laabashada xukuumaddii hore xubno ka tirsan barnaamijka inta uu socdo waxa uu sidoo kale nooga warrami doonaa xildhibaanka haddii allaha awoodale laga helo arrimaha ku aadan magacaabista xukuumadda waxa laga fili karo baarlamaanka soomaaliya marka la horgeeyo iyo sidoo kale wadahadallada u soconaya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka somalilan oo maalintii saddexaad shirgale uu ka soconaya magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga iyo arrimo kale oo dhowr oo la xiriira soo laabashada xubno ka tirsan xukuumaddii hore ee uu hogaaminayey ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid kaasi oo u waayay codkii kalsoonida ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka ugu horeyn waxaan xildhibaanka weydiiyey bal aragtidiisa ku aadan xukuumaddan waxa ay kaga bedelnaa karto xukuumaddii ka horreysay bismillaahi raxmaan raxiim horta runtii ilaa muddada waxaan malaynaya in laga dhorsugaayay in xukuumadda magacaaweeda sida hadda loogu dhawaaqo habeen dhaweysana iyo magacyada iyo qaabka kulley baan daraasadeeda wax kala socono ma u malaynayo in badan soo kordhinayso
xildhibaane in muddaha waxaad dalbanayseen in xukuumadaha isbedel lagu sameeyo tii hore waxaad ku dhaliilayseen tirada middan maadaama ay tiro leedahay tayana laga fila karo maxaad kaga hordhacaysaa oo aad ku leedahay macnaha waxba kagama duwanaa karto waxaan ku leeyahay midda sharciyada xaggeeda waxaad la socotaa in xukuumadda shaksiyaad badan oo ku jiraa oo tii hore wax ka fashiliyey oo haddana laga digaayay in qoraantii bisha markay ahayd kow iyo labaatanka bishii fesonaado laba kun iyo saddex tobankii mooshin laga qoray mooshinka isagaan kalsoonida ku weyday marka ciddii kalsoonida xilligaa weyday oo dokumentiga qoranna la ogyahay waxaa looga qaaday kalsooni kalsoonida fashilka ay gaadheen iyo in xataa haddii wakti loogu daro ama wakti ay noqotaba in aysan xataa waxba soo kordhin karaynin baa markiiba ku qoreyd barnaamijkaas hore loogu soo gudbiyo taasna ay ku waayeen xilkooda marka isla ashqaaskii ayaa awoodooda sii korortay sida haddaa dareenkeeda ay tahay waxaana muuqata farta soo qoran iyo sida hadda wax laga soo qoray oo dhan in uu ninka hadda joogay ra wasaaraha runtii kulley magaca ahaan maahane sida wax loo soo hagaajiyo o dhan uusan tala badan ku lahayn ragga waxa soo qortayna ay yihiin wasiirada horena ka mid ah ku-xigeenada ayaga hadda qortay kuwa badan oo hadda mataqaanaa marka hore ku-xigeene ahaa oo haddana jiir fuul ah oo marka hore fashilka qaybka ahaana waa jiraan marka ma malaynayna in ay taa iyada mataqaana kulleyba ay wax siya wax ay hagaajinaysaa ay soo korinaysa meel aysan jirayna fashil kale laga yaaba inay dib u noqoto laakiin waxa meesha yaallaa waxay tahay aada dareemayso in dhowaan rusha laga keenay arrimaha ku dhaabsan oo doodiisii kadibna la fresar gareeyey qaabka taawtaalle baraanka weli yaalla oo ahayd keliya in ummadda shacabka soomaaliyana la weydiiyo waxgaradka kalena ay ogaadaan in baarlamaanka tira sagaashan iyo sagaalaad inaysan raalli ka aheen in nin ka mid ah xukuumaddii hore ee fashilantay uu soo noqdo xukuumaddii saacid maahayn kalsoonida laga qaadanaya keliya saacid oo wasaaraha ah meesha waxaa hashilmayo iyo barnaamijka fashiliyey dhammaan waxaa ahayd wasiirada taaka wasiiradii ayaga ahaa in iyagii dara wasiiro kala keenaan oo iyagii ay mataqaana fulosi badan ku yeeshaan wax dareenkeeda ah haddana yaalla haddana waxay tahay baarlamaanka siday u gudbi doontaaba adkaan doonto ayadan noqonaysa in dib loogu celin doono ra wasaaraha sida ay kulleyba ay qabaan xildhibaanada intooda badan
xildhibaan cismaan xildhibaan cismaan midaa doonto aqoonle soo qoro wax soo qor laakiin kadib ano in dadkii tashiriyey xukuumaddooda dib u keenta taas waxay noqonaysaa in gacan badan ay yeelato madaxweynaha maalin doonan oo yidhaahda fashiliya oo mataqaanaa dee mataqaanaa iscasila saasay u wareeg marka arrinta ayaa hadda dadka yiminka dhan intooda badan ee wasiiradii dib usoo noqday ee arrimahan mataqaana xisab marka ah waa awood madaxweynaha laftigiisa aa ku leeyahay arrinta iyada xukuumadda lagaga aqlabid badaya ninka hadda mataqaana kulley ku magacaaba wasaaraha bulshada haddana cidda soo xulasan aan ognahay dhabankana aad aan unaqaana darasadiisa maadaama aan muddo baran kale soo ahayn haddana waxaa qabnaa waxay tahay sida dhabti ah in xukuumadda iyada ah markii ay kalsoonida weydiisanaysaa barankaa loo fadhiya boqol iyo soddon iyo sagaal cod ay ku qaadaa kulliga looga fadhin doonaa haddii alla idmo annaga ra'yigana wuxuu yahay waa ka dignay haddana sideeda si ka daran baa lagu soo celiyey waxaana sugaynaa haddii alla idmo in insha allah aan ku celina si isagoo gacan banaan oo xor ah marka dambe si wasaare wuxuu soo samaysan karo soo samaysa laakiin aysan noqonin marnaba in
rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in xukuumaddan lagu celiyo ra-iisul wasaaraha oo haddana mar kale dib usoo yegleelo xukuumad kale oo ka duwanaa doonto sida la filayo midda haatan haddiiba baarlamaanka sida aad sheegtay ay mari weyso aad aad rajo badan qabaa markaan hadlayna adeer ma ahayn xilligii wax dhisoqlina ma ahayn ama qaqli mataqaanaa ku saabsan xisabiyad ama qoysas waxbaa lagu waayay midaas ma ahayn waa ka hordegaynay waxaan ka hadlayna waxay intaan waxba la soo gudbinin waxba la samaynin ninka ra wasaaraha cusub si uusan u mataqaanaa ugu dhicin godkii hore mid lamid ah waxaan ka digaynaa dareemaysa marka arrintaa hadda inta badan ba xaaladda hadda taagan iyo qaababka wax intii sameeyeyna aad mataqaanaa kulle taladii ayaan ka digayna laga arkay aad baana baarlamaanka intiisa badan hadda guuxii soo yeerayaa guuxana waa guuxa dadweynaha waxa anaga aan masalayno dadkii jaaniska u lahaana banaanka inay weli fadhiyaan oo wax kaska ahaa dareenkeedana la wada leeyahay arrinta iyadaanaan ka hadlayna waa arrin sharciyeed qof fashilmay oo yarwaa fashilmay oo qayb ka noqday mooshinka hadda anaga aan gacanta ku hayno oo boqol iyo siddeetan iyo afartankii hore ahaa raggii ka midka ahaa oo iyaga wasiiraha yarwaa fashilanay oo markhaati ka ah qoraalkooda sidexooda yaalaan maantana in ay noqdaan iyaga meesha kusoo noqdaan qaarkoodna ayba dallaaceen marka wallahi waa wax iska ayaan dara ah waaye waxaan leenahay nin fashilmay oo yarwaa fashilmay howsha ku fashilmayna dareenkeeda lahaa ma ahayn waxa meesha yaalla xukuumadaa la yidhi ma ahayn wasaare shaqo laga qaadaya ama shaqo laga eryanaya midin cadaaladda waxay tahay xukuumaddii meesha ka baxday meeshii uu ra wasaarahooda mari marayaan marka soo celinaan lahayn waa soo cesda dargiisii hadda tallaabada imaan doonta waxay tahay in kulleyba haddii aan kalsoonida la siin doonin insha allah taasaan aad u qabaa haye okay mudane xildhibaan waan arki doonaa in codka kalsoonida ay weyso iyo inaad siisaan intuba tan kale wixii qabadkeedana waan u tegi doonaa bal haatan tira ahaan aad bay kaga duwan tahay xukuumaddii ka horeysay xukuumaddan bal rajadaada ku aadan haddii baarlamaankii ay marto oo la meel mariyo codka kalsoonidana ay hesho shaqada ay la imaan karto oo ay kaga duwanaa karto xukuumaddii hore maxay noqon kartaa ay kula tahay
runtii anin qabo in ay waxba kaga duwanaanayso maxaa yeelay wasaarada waxaa jira iska magac yar oo taagan oo aanan dhamaystireen oo tiro badan oo meesha ku dhex jiraya manaa labaatan ama siddeed iyo toban wax macquulay noqon karaysa iyada cod lagu kala raadinaya ah waa waxa kulleyba iska hor imaanaya marna ma qabaan haddii arrintaas sida aad sheegaysa u dhacdo waxay noqonaysaa baarlamaan jiraa soo bixi doona haddii baarlamaanka uu mataqaana arrintaa iyadaa ku fashilmo ay noqoto inay iyada ay gacantiisa ka taagaan si fudud ay u mariyaan waxay noqonaysaa mid laga shalaayo oo ahaa noqon doonto baarlamaanka iyo xukuumadda inay noqdaan kuwa madaxtooyada hoos fadhiya saasay ku dhamaanaysaa marka waxay noqonaysaa in dukaama dad shaksiyada ay hogaansadaan inay noqotay noqonaysaa marka waana ka digay waana leenahay haddana waa leenahay aad baana ugu rajo qabnaa inta hadda isgaarsisay hawsha iyadana fahamkeeda u leh ay garashada leh baarlamaanka ku dhex waxaan leenahay inay ragga inta badan ay fahamka ay fahmaan dareenka yeelana maaha wax dhow adeer maaha mataqaana sida hadda wax u socdaan oo oo mataqaana horena u soo soconaysa waxaa yaaban oo la yaaban oo hawlaha shaqadaas horey u haysteen ragga tiimka ah oo mataqaana gaarka ah oo shaksiyaadka gaarka ah oo mataqaana kulleyba xisbi magaca gaarka kala baxay waxaad saamaysaa in enjooyada ay fadhiyaan in qandaraaslayda ay fadhiyaan rag allaal raggii shaqadooda barefad ah oo banaan joogga ahaa dad loo samaystay shaqadoodana dad loo samaystay ay sidaas ku xaniban yihiin marka macquul maaha haddana dawladdii oo dhan ay noqoto dukaan qof hortaagan yahay marka aadaan kulleyba ugu rajo qabnaa in ay noqoto meesha dowladnimada iyo qaabkeeda iyo wadaagii si loo wada helo axtiraamkeedana loo helo waxaan rajeynaynaa baarlamaanka looga fadhiyana aan qayb ka nahay aad baan kulley dadaalkeeda u qabnaa in arrintan iyada guul fiican laga gaaro sidaa darsin ay ugu noqoto mataqaana kulleyba waxyaala badan oo hadda lasoo wado iyo wax danba kulleyba cid isku dayda ay noqon doonto marka aadaan ugu rajo qabnaa waa dareemaynaa sida hadda loo rabo in lagu fashiliyo ninka hadda cusub ee bilaabatay gacantiisa aan waxba ku jirin in dad hoosoo mataqaana yeeliyo oo dukumenti hoosta laga geliyo waa wax kulleyba iska dhacay oo adigana kulleyba dareenkeeda ay tahay in loogu sheekeeyey annagaa marinayna maxaa kaa gelay adi ani mataqaanaa howl anaga utaagan anagaa kaa naqaan dadkii marka insha allah markaan celinaa noqonaysaa in mataqaana kulley wax isugu wadiyo waqtigan waqtigaa waxna midda kaloo isweydiinta mudan waxay tahay mudane xildhibaan cismaan dhuubow arinta ah maxaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay kaga mid noqon waayeen xalfadda lagu magacaabaya golaha xukuumadda ah adi aragti ahaan sideed u aragtaa ka maqnaanshaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynihii jamhuuriyadda goobtii lagu magacaabayay xukuumadda cusub runtii aniga hadda wax badan kama qabo hadday fadhiyaan haddaysa fadhin laakiin waxaaba kulley la yaab ahayd in shaq dhexe waxa waaye hade harcad baa loo baahnaa in wixii dadaal ahaa ama wixii cablad ahaa haddii la qabanayo laakiin meeshaas o dhan waa wax iska hoosaasiina waxaad dareemaysaa sideed saacadeynimo wax gaaraya dad meel kulley hawsheeda mugdi lagula cararaya wax kulley markaba meel ah oo iska musuqmaasuqa musuqmaasuqaasna qayb unbaa kulleyba dareenkeeda ka qab marka waa waa arrimaha hadda la sameeyeyna dee qayba kii noqonayaan waa socdaan arrintaas ayadale dad moog maaha maaha inaa fadhinaya laakiin arrintaas ragga hadda waxaa moog maaha waxa yaalla waxay tahay maxaa ka dhaba waxa ayada see u socon doonaan baa su-aasha taagan noqonaysaa waana dareemayna sida kulleyba waxyiin horena waa digniinta waa jirtay wixii la filayay oo laga baqanayay oo mugdiga ku jiray oo laga firdhacayay baa muuqdo oo barakala banaanka yaalla nin kasta ama qof kasta ama qoomiid kasta dadkeeda la yaqaana dadka meesha soo garana waa kala garanaya waa waana ogyihin waxa meesha yaala ciddii deerinka marka hore waa mataqaana mar leelo u qabanayso qaldaysana kulley laga digaya in waxay noqotaa iyaga inay wax soo wada qoraan taasna ma noqonayso mid kulleyba soomaali guul u horseedayso aad baan u rajeynaynaa inaan arrinta ayadaa ka hortagno kagana hortagno codka aqlabiyadda ee baarlamaanka mudane adigoo aada u mahadsan durbo waxaa soo baxaya xubno ka tirsan xukuumaddii la magacaabay oo ayaga gudbiyey istiqaaladoodii ay sheegayaan inaysan dooneynin labada xubnood mid ka mid a wuxuu sheegay in xataa haddii loo soo bandhiga wasiir aanu qaba lahayn xilkaasi waana guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho bal durbo arintan soo shaacbaxday ee ku aadan xukuumaddii cusbeed ee la filayay inay la jaan qaado wakhtigan xaaladda dalka uu marayo oo durbe xukuumaddii qaar ka mid a bay iscasileen bal maxaa ka dhalan kara inta kale maxay ku dambayn doontaa xaaladooda baad leedahay
wallaahi runtii dareenka dadka wax kaskaa waa fahmi karaan darintan meesha ama waxaa looga aadanaa in tarsan oo guddoomiyaha gobolka ahaa la magacaabo sidaasna uu sheegay in waa qeyb kamid a fasilka meesha yaalla waa qeyb la fahmi karo wasaaraha nin odaya waaye ma mooga in magacyo loo soo gudbiyey lasoo dhexgeliyey ano dadka magacyada lasoo gudbiyey isagoon arag in loo soo gudbiyaa meeshaa ka fahmaysaa waxaad dareemaysaa in loo soo gudbiyey cid kasta ama kulleyba ama yeesha ama yeelinba ama mataqaana ka bixi karta hawsha ama aan ka bixi karinba meesha in talada inta badan lala wadaago oo dad gaara ay waxaa kala wadeen baa meesha muuqaalkeeda durbo soo baxay waana mid ayaan daraa qof shaksi muwaadin soomaaliyeed ah oo baahidiis u qaba ama aan waxba weydiisanin in kulleyba lasoo bandhigo shaqadu hadda haysta ay ka baaxad weyn tahay ay hanka ku jiran oo ka mataqaana ballaaranya ninkaan naqaano lana doonaya keliya in lagu shirqoolo sida qaabka ay tahay marka cidda soo soo gudbisay ee iyadoo aanan ninka sashi ku sameynin hadalkaasaa u dhacayna miisaankeeda ku wada dhacaya ra-isul wasaaraha isagoo aan ognahay inta badan dadka lasoo qorayba qaabka loo soo gudbiyey marka waa wax kulleyba mataqaanaa qiyaas lagu qaadan karaayo dokumentiga ra-isul wasaaraha oo meesha ka akriyay intiisa badanba wasiirada ku-xigenadaba hawa badnaadaan wasiir dowle intaba in loo keenay oo loo dhigay oo layidhi haddee marsiyo waa kaasaa layidhi baa meesha dareenkeeda inuusan dadkaas qoysasna uusan baalan soo ogeyn waxtarkooda iyo aqoontoodana usan ogeen baa meeshaa ka muuqanaysa dad liiskooda loo keenay oo wasaaraha loo keenay oo layidhi waa kuwaasaa dee waa tiimkayga qaado intaasaan fahmaynaa qaabkasa noqotee raggii wadayna aan marka horeba sheegaynay oon ka baqanaynay in ay mataqaana ayaga ay saakul ku yihiin qarankan iyo nidaamka soconaya iyo waxa mustaqbalka meeshan ay rabaan inay dukaan ayleeyin ka dhigaan intaan ka baqanaynay baa fahmaysaa marka arinta gudoomiyaha gobolka ee lagu soo qoray soonaan lala tashan lana ogeysiin lagana warqabin kana warqabin sidoo tilmaamay waa mid la fahmi kara in saas ise lamid ah dad badan oo aan laga fiirsanin in lasaga soo qoray meesha ayada oo aan wasaaraha kullida lasoo hoosgeliya ha noqoto ha loo keen ha noqoto ha loo yeeri ha noqoto waxbaa loo yeerida laleeyaha taa ayada ta'kiidkeeda noqonaysaa
marka mudane xildhibaane ma qabtaa adigu xubnahan haatan waxay ka dhiman yihiin xukuumaddii la magacaabay konton iyo shanta xubnood gaaraysa haatan waa konton iyo saddex baarlamaanka ma waxaa la keenayaa iyadoo sideeda ah mase waa lasoo dhamaystiraya iyadoo dhamaystiran ba aad filaysaan in ladii horkeeno baarlamaanka waa hadee inta la keenaba kulliga haddii hadda uu ka gaaro wax ka bedelana waa waa ka gaari karaa oo cidda doono meeshii maran u maga magacaabi karaa tirada ayadaa kaakeedan haddii la keenana hadee aqlabiyadda tiradooda waa taagan tahay marka waxay noqdaanba sida baarlamaanka nooc soo mataqaana qaabka hadda wax loo wada ama shaksiyaadka meesha ayada lagu soo arooriyeyba u gudbi lahayeen baa su-aal ka taagan tahay taa ayadana waxaa waaye waa sharciyadda aan hore kaaga kaagala hadlay oon kuleeyahay waxaa meesha ayada hor cararka iyo iyo mataqaanaa mas-uuliyadda doorka u weyn ee steerinka haysta raggii lalahaa yaan lagu soo darin xukuumaddan oo xukuumadda saacid raggii fashiliyey baa baa iyaga tilmaamay waa iyaga mooshinkaas qaybka wada ahaa siixooda yaan lagu soo darinay ahayn marka haddii iyaga lagu soo daray waxay noqonaysaa wixii laga digayay in jawaabteeda baarlamaanka u bixin doono haddii alla marka la gaaro xilliga kalsoonida soo weydiistaan maalinka isniinta ka dambeya insha allah adigoo aada iyo aada u mahadsan ugu dambeyntii waxaa jira wadahadallo u dhexeeya maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ee aada qeybta ka tahay mudane xildhibaane wadahadallada waxay galeen maalintii saddexaad oo waxay ka soconayaan magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga bal ka waran arinta wadahadalladaasi iyo waxyaabaha ama sida aada u aragtaan baarlamankiina federaalk ee soomaaliya wallaahi kulley wax kasta wixii wadahadala oo wanaaga waa soo dhaweyn baarlamaan ahaan anaga waxaan jugnaana waxay tahay wixii tala meesha kasoo baxay keelaan ragga mataqaanaa mas-uuliyadda magaca s g ga xagga kufay kama hordhacayno aad baan u rajeynayna waxa meesha yaalla waxay tahay dastuur baa noo yaalla dastuurkaasna waxaa in laga gudbi karin midnimada soomaaliya inay muqadas marka ciddii rabtay inay meel kale ka tallaawdo oo si kale waxay u galaysa iyada ay noqon doontaa laakiin midnimada qaranka midnimada soomaaliya in ay waxa ay yihiin muqadas waqooyi koonfur magac kastaa la yidhaahdo somaliland puntland soomaaliya intaba inay soomaali tahay soomaali weynna ay jirto meeshaan baarlamaankana in lagu wada dhan yahay waxaa la qaybsanayo inta hadda aan ka wada hadlayna in loo dhan yahay marka aada iyo aad marka horeba midnimada intii kulley waa dadaalkeeda ahaa lagaga moono waxaan kaloo dhimana waxaan rajeynaynaa sida tallaabada hadda bilaabatay in kulleyba ay ku dhamaan doonto in wadahadalkaasi uu sababi doono in israaca soomaaliya ay meel ku timaado maadaama gobolada waqooyi inta badanna gobolada degmooyin iyo gobolada meesha ka mid ahba ay inta badan calamada soomaaliya ay ay mataqaana ka banayaan aadna u mudan yihiin laftigooda soo dhawoon iyo la socod iyo journalistiinba in ay ahaato tanna hadda waxay noqonaysaa dhidab meel yaalla waan rajeynaynaa insha allahu tacaala xiliyadan xilligiisa kale in soomaaliya mataqaana mida wada kuwada socota la helo wax kastana waxaa muhiimadeeda taa hogaan haddii hogaanan cadaalad la helo si kala maqnaanayo male kuwii wada joogaa si kala cararayo oo mataqaanaa saamdarre ay si kartaa marka waan rajeynaynaa in hogaan cadaaladna mustaqbalka la helo ummaddiina kulley warseeda midnimada wanaagga iyo horumarka sidii soomaaliya aan jirtay waa garanaynaa insha allahu tacaala aad baan u rajo qabnaa in soomaaliya mida mar kulleyba ay oo isku calolfiyo wada keliya maraan insha allah xildhibaane haddii aad dhahdeen midnimada soomaali weyn waa muqadis somalilan xubnaha u matalaya shirkana ay leeyihiin somalilan gooni isutaageed waa muqadis maadaama siyaasi aad tahay ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya muxuu noqon doonaa aayaha ugu dambeeya ama waxa ugu dambeeya ee lagu heshii kara labada dhinac haddii dhinac walba uu soo istaago waa muqadis maxay tahay waxyaabaha lagu kala bixi kara marka ugu dambeyso marka ugu dambeyso waxaa macquul noqonaysa in kulley mankab meesha yaala kulley wixii ay ku qanci karaan walaalaheen ee noqon doona in ay yidhaahdaan anaga talada doonayna in ama caasimadii ama waxanoo kale wax un adiga inay kulleyba ay kudhawaan doonto arrinta ayada ah marka waxaan rajeynaynaa arrintaas allaala wixii wanaag ama soomaali horseedkeeda noqonaya nidaamka noo qoranna kulley aan laga gudbaynin tallaabadaas ayada inay noqon doonto mid rajo badan dadka jibnay marka waxa ugu badan laga yaaba ina yidhahdaan anaga waxaa nahay laba qaybood qaybaha ee koonfureedda qoobaha waqooyi bixi iyo talaha anaga barnaamijkeeda leh marka taa iyadana waxay noqonaysaa in waqooyi marka yidhahdana umad badan baa kala sooceeda kala qabaa'ila meesha degan ayadana mudaanteeda iyo qaabkeeda yeelanaysaa oo dadkaas ayaga laftigooda isku wada fiyow waqooyi oo dhan isku fiyowin ayadana ay noqon doonta mid xisaabtanta haddii aan leh
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mudanahaasi ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo barnaamijka toddobaadkani kaga qayb qaadanayay qadka taleefanka barnaamijka intaas ayuuna inooga dhan yahay asxaabta qiimaha leh ee hawada nagala socotay waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo ah maxamed nuur amiin wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya tani inta aan dib mar kale ugu kulmayno barnaamij mid kale lacayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu